waxaa kusii qulqulaya ilaa afar milyan oo qof oo xujey ah oo ka kala imanaya daafaha dunida dadka sanadkan xajka ku sugan ee jooga waxaa ka mid ah wariyahayaga maxamed faarax shire cabdulaahi nuur maxamed colombo ayaa goordhoweed kula xiriiray khadka telefoonka wuxuuna ugu horeyn weydiiyey waxa ay dowladda sacuudigu qabanayso si loogu fududeeyo xajka dadkan xujayda ah guud ahaan jawigu aad ayaa loogu diyaar garoobay cimiladuna waa ay degan tahay maanta oo roob markaasi saas usii burnan ayaa ka daaya xaramka iyo agaarkiisa cimiladaasi degan waxay unoqonaysaa fursad iyadoo dowladda dalkani sacuudigana ay u diyaar garowday in xajkan uu noqdo midka ugu fudud oo noqon doono iyadoo la isticmaali doono treeno iyo la isticmaali doono gawaari kaleoo kala duwan maalinta la aadi doono mina iyo carafa iyo weli musdalifa
maxamed faarax shire bal diyaar garowga iyo xujaydu waa sidee
xaaladda xujaydu aad bay u degan tahay inta badan xajajka marka la yimaado inta badan cudurro ayaa inta badan dhaco sida hergebka iyo cudurro kaloo markaasi faafo xaaladooda aad bay u degan tahay ilaa iyo iminka wax badan oo cudurro lama soo shaacinin xujayadu aad ayay u faraxsan yihiin waxay soo guteen cimradoodii bay soo guteen iminka waxaa loo sii dharxiranaya oo loo sii diyaar garoobayaa in laga guuro maka oo la aado mina kadibna carafa iyo la aado musdalifa ayaa loo sii diyaar garoobayaa jawiguna aad ayuu u degan yahay waxaan moodaa in xajkan uu yahay mid aad iyo aad oga oga sii wanaagsanaanaya sanadba sanad kasii dambeeya bal iga waran ma la kulantay xujeeyo soomaaliya oo sanadkan xajka gudanaya dhammaan waxaan booqday goobo kala duwan oo ay ka yimaadeen soomaalida ka timid waqooyiga dalka kenya kuwa soomaaliya ka yimid koonfurta soomaaliya iyo weliba somaliland dhammaan waxay ahaayeen xaaladooda mid aada u degan way isku baraarujinayeen way isku markaasi way isku hambalyeynayeen aad iyadeena ugu faraxsanayeen iminka oo aan ku suganaya xataa horteeda waxay qabanayaan tira aan saa usii badnayn marka la barbar dhiga dadka oo soomaaliya kasoo baxayo gudaha xaramka qaarna dawaafaya ayaan arkaya
kaas waxau ahaa wariyahayaga maxamed faarax shire oo ku sugan magaalada maka ee dalka sacuudiga